masjidkan oo ku yaala magaalada Lafiqiisi ee dowlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya isla markaana dhowaan la dumiyay kadib markii uu ciriiri ku noqday jameecada ku tukata ayaa waxaa dib u bilaabay dhismihiisa culimada magaaladaasi oo kaashanaya ganacsatada dhalinyarada odayaasha iyo haweenka dadka ka qayb qaadanaya dhismaha masjidkan oo lagu magacaabo Al-Raxma ayaa door muhiim ah ka qaadanaya qasitaanka shamiitada iyo shubitaankeeda qaar ka mid ah guddiga qaabilsan dhismaha masjidkan ayaa ku baaqay in lagala qayb qaato sidii loo dhammaystiri lahaa shaqadan ay bilaabeen halkaan joognina walaalayaal maaragtay waa masaajid weeyaan waa dhismihii weeyaan masaajidka maaragtay raxma ee lafa ciisa ku yaal oo dhismaya ayaan joognaa maaragtay waa maaragtay barakaysan weeyaan maalin barakaysan weeyaan shaqo barakaysan weeyaan sidaa daraaddeed walaalayaal maaragtay masaajidkani sidaad wada ogtihiinba wuxuu ku yaallaa lafa ciise wuxuuna ku yaallaa halbowlaha magaalada ee bartanka ee suuqa maaragtay bacdlayaasha iyo meesha dadku ugu badan yahay buu ku yaallaa maaragtay maadaama haw dhismihiisa xumaa uu maaragtay dhismo hore ahaa uu afka dhulka saaray uu isdumiyey isagu isdumiyey maaragtay dadweynuhu waxay maaragtay go'aansadeen in masaajidkaa dib ay u dhiseen ay dhib u dhisaan maaragtay dhismihiina waa kaa socda boqolkiiba shan iyo labaatan dadku maaragtay iyagaa la baxay oo maaragtay soo waday ilaa iminka iyagoo maaragtay iska abaaraysan oo wakhti abaareed ay ku jiraan oo maaragtay dadka ayna u bixin maaragtay midhihii ayna sanadka u bixin bay haddana xooggoodii iyo maalkoodii iyo muruqoodiiba way geliyeen halkaabay soo gaadhsiiyeen maaragtay taasaan markaas ugu baaqaynaa walaalaha inay kaga soo qayb qaataan masaajidkuna waxa weeye waa laynooga soo dhawaajiyey inta ku baxday inta harsan halka uu marayana waynu arkaynaa markaan waxaan leennahay qofkii wax la baxayaay muraadkiisa macnihii ha helo yacni ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu tabanayo oo khayra midigta allaha ka saaro inta reer ficiisa waxaan ugu baaqaynaa way ka qayb qaateena inay sii dheereeyaan walaalaha muslimiinta ah ama meelaha kale naga daawan doonana waxaan inugu yeedhaynaa khayr baan inugu yeedhaynaa waxaan inugu baaqaynaa khayr baan inugu baaqaynaa inaad soo sheergaraysaan ood ka soo qayb qaadataan oo ishtiraaka aad la yeelataan masaajidkaas ayaan inugu yeedhaynaa subxaana wa tacaala ilahi subxaan siduu ballan qaaday oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaame ninka masaajidka ku darsada shimbir cufkeed in leeg guri baa jannada looga dhisayaa buu yidhi marka dhammaanba waxaan ugu bashaaraynaynaa walaalaha muslimiinta ah khayr baan ugu bashaaraynaynaa khayrka ha ka hadhina insha allaahu intii ka soo qayb qaadatay waan u ducaynaynaa allah u barakeeyo dad badan baa soo hadlay masaajidada laficiisa masjidu raxma oo hadda dhisma ka socda halkuu marayeen hadalkaysaan sidaad wada daawanaysaan masaajidkaas oo qiimo dheen ku kacay ilaa lacag labaatan milyan u dhow hadda shan oo aan isticmaalo oo ku baxday shan iyo toban milyan oo etoobiyana inay kasoo muslimiintu ku darsadaan meel kastoy joogsadaan waxaan kaloon leenahay intay ku darsatay hore ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro masjidka al-raxma ayaa ku yaala suuqa ugu weyn magaalada laficiisa ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya iyadoo ay ku tukadaan jameeco badan